barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabtii bisha janawarina waa sagaal sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda duhurnimona waxa ay ku saabsan tahay sidii caadiga ahayd barnaamijkii dhallinyarada maanta waxaana si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada ee aad toddobaad walba maanta oo kale maqli jirteen wuxuuna ku saabsan yahay toddobaadkan dhallinyarada iyo meelaha ay ku qaataan xilliyada aanay shaqadu hayin waqtigayga inta waxaan ku maarayaa subaxdii waxaan soo kacaa lixda subaxnimo lixda subaxnimo ilaa iyo toddobada waxbaan bartaa inta ka dambaysa casarka iyo habeenkiina inta badan internetka aan isticmaalaa facebooka whatsappka feebarka iyo youtubea dhinaca heesaha toddobaadkanna waxaan dhegaystayaasha u haynaa fannaankii cabdiqaadir jubba oo leh
jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl mahalmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn sandheerow khadra daahir ayaa sidoo kale u jawaabaysaa cabdiqaadir jubba waxayna leedahay
hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa caydaarka ma yeeli karo jacaylkuna way hayaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan barnaamijkeena dhallinyarada maanta marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgudud ee soomaaliya ayaa sheegaya in shil baabuur uu ka dhacay duleedka magaalada halkaasoo ay ku dhaawacmeen shan iyo toban qof oo qaarkood uu dhaawacoodu halis yahay baabuurtan oo labaduba ahaa nooca caasiga loo yaqaano ayaa midkood ka yimid magaalada muqdisho hal kalena uu ka tegey magaalada dhuusamareeb iyagoo ku sii jeeday magaalada gaalkacyo agaasimaha cisbitaalka dhuusamareeb doctor axmed mahdi maxamed ayaa v o a u sheegay in dhaawacyada qaarkood ay halis yihiin haddana lagu daweynayo cisbitaalka magaalada milatariga israa'il ayaa sheegay in la toogtay laba filistiiniyiina oo isku dayey inay tooriyeeyaan askar taagnayd bar kontarool oo ku taalla daanta galbeed afhayeen u hadashay ciidamada ayaa sheegtay in weerarka uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee dooxada jordan waxa uu ka mid ahaa dhowr weerar oo isdaba jooga oo bilihii lasoo dhaafay dhacayay kuwaas oo ay dad filistiiniyiin ahi ku qaadayeen ciidamada israa'il waxaana weeraradaasi loo adeegsanayay midiyen gawaari la dardarsiinayay askar halkaa taagneyd iyo xabado toosa
saraakiisha mexico waa saraakiisha dalka mexico ayaa jimcihii shalay mar kale xabsiga u taxaabay jaguin guzman oo lagu magacaabo el chapo el chapo oo ah ganacsade weyn oo dhinaca daroogada ah ayaa xabsiga ka baxsaday muddo toddoba bilood ka hor duhurnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal jamaalow barnaamijkii dhallinyaradaynu ee, dhallinyarada maantaynu gudaha uga jirnaa Ee, maantoo kale waxaanu dadweynaha usoo gudbinaa dhegeystayaashana usoo gudbinaa ee, barnaamij la yidhaahdo madasha aan- aan idhahdee ah madasha Madasha dhallinyarada dhallinyarada.
ah macnaha kulankii dhallinyarada oo si kale loo dhigay oo sabtida ay ay dhegaystayaashu dhegaystaan sabtay dhegeystaan ha maanta waxaanu kaga hadlaynaa Mhm.
dhallinyaradu inta ay ka fadhiyaan shaqooyinka amaba iskuullada waxyaabaha ay ku qaataan Mhm.
waktigooda Ee, dabcan dhalinyaro meelo kala duwan joogtaa waxyaaba kala duwan baa laga wadamaday ku xiran tahay laakiin haddana wax laga siman yahaa jiro internetkan moodaa baryahan inuu qayb weyn ka qaato in ee- noloshu nolosha qofka uu uu la qabsaday oo caadi ay la noqotay qof kasta uu maaragtay haysta ama heli kara internet inuu dhex mushaaxayo shaba- eh, gaar ahaan shaba- sha- shabakadaha xiriirka bulshada si fiican aad iyo marka ee, wariyaheenna magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa magaalada boosaaso waxa uu inoogu soo diyaariyey barnaamij kan maanta aynu sheegaynay madasha dhallinyarada ah waxaana ula sheekaystay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada oo uu weydiiyey Mhm.
sida ay u qaataan ee, xilligooda marka ay ka maqan yihiin ama iskuulka ama shaqada waan filayaa in een, dhallinyaradaas ula soo sheekaystay yuusuf iyo dhallinyaro kala badanba ay waxyaabo badan isaga mid noqon doonaan waan gartay aan usoo gudbino dhegeystayaasheenana
joogtaa ee, xarunta footo jubba ee magaalada boosaaso dhallinyaro badan ayaa tihiin marka ee, waqti badan baan idinla joogay aniga laftigeyga oo aan fiirinayay waxyaabaha qabantaan inta badan waxaan ka warramayseen arrimaha ciyaaraha sidoo kale waxaan ka warramayseen arrimo kale oo ku aadan iska kaftana u badan ee, arrimo kale marka waqti badan waa idinka baxayso lama oran karo aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa naga baxay naga baxay haa kolley annaga maanta bilaa camal baa nahay meeshuna sukumaana dhalinyaro badanna waa nahay gobolka bari maanta waxaa weeye iska dhalinyaradu iska baagamuuda badan u badan yihiin marka waxaa weeye maanta mana shaqayno halkan aan iska imaanaa waxaa weeye wax shaqana ma qabano waxaa weeye meeshaasaan iskaga ciyaarana waqti noogu dhacaa xaafadaan tagnaa dharkan dharkaas ka soo bedelnaa haddana waan imaanaa kolley maanta guriga hooyadan aabbeyan kunala hooyadan aabbeyan waxna siiya kolley maanta waxaa weeye mana shaqayna baa weli baagamuudaa nahay waaye waqtiga haddaa ka fikri lahaydeen oo ama dhaqdhaqaaqa samayn lahaydeen waxyaaba badan baa nii aqoo- ee, nii qabsoomi lahaa sooma aad iyo haa shaqooyin haddii nala abuuri lahaa siduu naanta haddii maalgelin lahaa maalgelin haddii nala sameyn lahaa carwooyin haddii nala furi lahaa sidii waa ka faaidaysanayn sida jaanisada kale waa ka faaidaysanayn wax soo saar waa leenahay kule dabcan niyaddii qalbiga waxaa ku jidhaa inaan wax soo saar aan samaysano oo aan shaqaysano niyaddii qalbiga uu ku jidhaa waxyaabaha ugu badan marka isku timaadaan oo kale aad ka hadashaan waxaa ka mid ah kule maanta waxaan ka fikirnaa maanta mustaqbalka see noqon doonaa hiisiga see noqon doonaa miyaan tahriibnaa maanta oo aan magafisku dhibnaa miyaan maanta halka badda marnaa maana waxyaala badan baan ka fikira maanta mina saan dalabnoo ma aha maxaan qabanaa maxaa noo mustaqbalaa maanta waxaan rabnaa inaan guursano inaan maanta aan mustaqbal yeelano inaan ciyaal dhano kule waxna ma hayno footooyinkaa isku imaanaa anagoo ciyaala anagoo gabdhaha waa kaftanaa waa ciyaarnaa waa badbadnaa waa ka tagnaa dabadeed maanta waxaan qabano maanta ilaa hadda garan mayno Ee, marka loo fiiriyo ee, haddii aad guud ahaan ee, hal mar fikri lahaydeen oo waqtigan badan oo baxaya aad ka fikri lahaydeen maxay niyadda aad kasoo bixi lahayd oran kartaa kule maanta hadda niyaddeeda qalbiga maanta waxaa weeye waxaan ka soo bixi lahaa waayo maanta nin maanta wax soo bartano waanahay waxaa weeye maanta haddii maanta gacan lay qaban lahaa ama maanta wax laysiin lahaa sidoo kale lacag hadii laysiin lahaa oo kale waa shaqaysan lahaa haddii carruur lay furi lahaa waa shaqaysan lahaa niyaddeeda qalbiga maanta markasta way liidaysaa waayo maanta markasta maanta waxaa weeye nin aanan shaqaysanayn oo gurigu ka soo kacayo oo meel iska imaanayo oo maanta iska ciyaarayo gabdho la ciyaara oo baxayo oo haddana soo noqonayo maanta ninka ragga waa taqaan maanta waxaa weeye waa iska baagamuuda maanta baagamuudada maanta aad bay u dishaa waana liidaa marka maanta aad baan ugu xumay Ee, guud ahaan marka loo fiiriyo intaanoo dhalinyaro amaatiin mise waa ka badantiin kule maanta dhalinyaradu waa badan yihiin galabti waa isku imaadaan subaxina waa isku imaadaan kule maanta seenba seen mase u socdaan waqti waqti maanta dhalinyarada qaar maanta way imaadaan qaar way baxaan qaar bilaacan baa iska arkaysa qaar iska jooga marka maanta waxaa weye maanta dhalinyarada aad bay u badan yihiin dhalinyaro badan baa imaada gabdhaa imaada wiilal baa imaada kule maanta waa rag waa badan yihiin baaqmudan baaqa ugu dambe waxa weye waxaan ka codsanaynaa hay-adaha waxaan ka codsanaynaa shacabka waxaan ka codsanaynaa dadka weyn waxaan ka codsanaynaa dowladda waxaan ka codsanaynaa siba dowladda garab weyn inayna siiso oo maanta ballaaran shaqo abuur noo samayso oo aan ka shaqaysano magaalada oo maanta si maanta aan wax wadanka ugu qabano dalkana ugu qabano oo aan ka shaqaysano dalka oona dalkana u shaqayno keliyan dowladda ka codsanana Ee, maxamed ee, waxaa ka mid tahay ee, dhalinyarada halkan ku sugan oo aadka u tirada badan marka ee, maxaa qabataan bo waxaan qabanaa dere sacaddana taagan ma jirto waxaan qabanaa waqtigan waxaa kulaminaa waan soo kacnaa n waxaan imaanaa goobta fadhidirirka waxaan ka sheekeynaa ciyaaraha iyo habeenkii balantan lensiina lagu gooyey gabdhaha noogu gooyeen amba adigu afaara iyo sport waxaan wax kale kama sheekeyno waxaan fadhinaa ilaa afar saac ilaan fadhinaa inaa lixda subaxnimona guriga kasoo kacno ayaa laga yaaba saddex saac saddex saac subaxnimo aan kasoo kacnaa guriga aduu waxaan ka tagnaa labada duhurnimo waayahay ee, waqti badan baa jira Ee, soo lama oran karo waqtigiina haddaa ka fakeri lahaydeen oo sidee horta waqtigaa ku maaraysa adig marka laga yimaado ee, goobahan aad iskugu imaataan waqtigii waxaan ku maray ma jiraan xuseen maxaa cali ee, waa milkiilaha ee, footada oo dhalinyarada badan ay isugu yimaadaan Ee, xuseen haddaan kula kaftamo ee, howl badan baa haysaa oo dhanka dhalinyaro ah waxaasoo dhalinyaro ah baad xaruntaada timaada Ee, bal warbixin naga sii intaanoo dhalinyaro ah iyo waxay qabtaan iyo waqtigooda sida u maaraya wallaahi saaxiib haddii aan kuu sheego dhallinyarta maanta joogto horta wax camal ay hayaan ma jirto meesheenana waxay u yimaadaan footada si ay macnihii waqtigooda iskaga lumiyaan footadan waad garanaysaa dee dhallinyaro iyo wiilal baa iskugu yimaada sidaas ay tahayna marna waxay ka sheekiyeen isboortigii dhallinyartu adigaa u jeeda labaatanka qof meesha fadhiya waxayna qabanayaan bilaa camal ahaan bay meesha u yimaadeen kadibna dee annaga waxay dhegaysanayaan muusikada meesha ka baxayso oo dha- gabdhaha soo galay wiilasha wada saaxiibada ah iyo anigoo ah qof iska soo shalo dhalinyarta dhan saaxiibo la-ah marka wallaahi wax camale ma hayaan markaan waraysto inta badan dee waa iska caawinaayo wixii aan awoodda inaan siina habeenkii laakiin waxay noo raacan sida xafladaha oo kale markaad waraysato oo in badan aan waraystayna waxay ku leeyihiin niyahow waa cunnaa oo waa cabnaa waa soo kacanaa qaar baa waxaa jira xataa iskuulaadkii dhammeeyey oo bilaa camal ah meesha iska fadhiya wallaahi markaad waraysato dee qof damiir leh maanta wax weeye uma dulqaadan karo wax camalena ma hayaan sportiskia laga sheekeynaya xalay jambiyoonkii dhacay iyo horyaalada ingiriiska wax kaloo ay qabtaan male iyo sportigii inta badan ay ku sheekeystaan wallaahi haddii aan kuu sheego teedi kale annaga horta waxa weye dhallinyartu ma baacino si fiican baa usoo dhaweynaa haddii aan dee qofka qaarkood intay waxaan islayn intay tahriibi lahaayeen aniga waxaa baran lahaa qaarkood xataa camal u sameeya waxaan sameynaa qaar baa waxaan barnaa editing iyo qaabka oo loo shaqaysto kabacdi baa camal u raadinaa laakiin anigu waxaan oran lahaa dhallinyartan shaqaha loo sameeya haddii kale waxaa laga yaabaa inay wadankiiba ka qaxaanba hadday sidaan ay kusii socdaan waayo maalintii waxaan arkaa qofka ugu badan baa laga yaabaa dhallinyartu arka inaan ahay wax camal ay hayaan oo hadda aniga aan arkay ma jirto qofdii subaxdii waa dareemi kartaa yuusufow ee aroortii intuu soo kaco subaxdii ilaa ay lix sac kula joogo isagoo bilaa camal ah haddana isagoo waxba qaban gurigiis duhurkii laabanayo oo kadib intuu soo qadeeyo galabtii intuu kuusoo labisto haddana imaanayo ee footadii oo yacnihii iska dhallinyartaas iska caweynayo qof labaatan jir ah maanta waad dareemaysaa oo hooyadii wax soo bartay oo soo tacbay haddana aan wax camal aanu hayn waayo kadib waxaa laga yaabaa inuu fikiro ama niyadiisiba wax kale uu geliyo anaga laakiin waxaan ku mashquulinaa waxay tahay si aysan wado khaldan ay u raacin dhallinyaro walba markaad weydiiso aad tiraa saaxib maxaa meeshan qabanaysa ma magaalada aadid wuxuu ku leeyahay saaxib maxaan qabtaa asxaabtaydan way wada tahriibeen annagana waxba ma hayn wallaahi aniga marka waxaan oran lahaa yuusufo dhallinyarta in camal loo sameeyo ayaan jeclaan lahaa
waayahay meesha hadda xilli badan iyo waqti badan bay ku lumiyaan xuseen haddii ay waqtigooda ay ka fikeri lahaayeen soo lama oran karo waxyaabo badan baa u qabsoomi lahaa dhallinyaradaas haa shaqo abuuris haddii loo sameeyo wallaahi wax badan bay qabsan lahaayeen dhallinyartu haddana waa dad niyad u hayo inay shaqaystaan misena markaad la hadasho waxay ku leeyihiin anugu shaqaba ma haynaba meeshaa tagnana waxa weeye ama abti ama adeer baa la geeyaa shirkadaha markay tagaan oo kale sida meelaha kale markay tagaan gabdhihii wiilashii maanta bilaa camalba meeshuu fadhiya mid walbana wuxuu ka sheekeynayaa wixii xalay soo maray iyo wixii oo maxaa la yidhaahdaa ama kaftan kaftan ah oo macnihii hibil baa xalay saa iyiri hiblaaya iyo goyse iyo waxyaala noocaasa waa dareemaysaa dhallinyarta maanta joogta gabdhaha markaan la haday sidoo tiraadi dee walaal maad iska aadid oo gurigaagii aad waqtigaada ku lumiso waxay ku leeyihiin annaga waxaan jecelnahay bay leeyihiin in aan dhallinyartaas soo dhexgelno kaftankoodii ciyaartoodii iyo ciyaartaas in macnihii waqtigan aan ku lumino waxayba ku leeyihiinba nolosheena waxaa nala qaybsaday musalsalkii musalsalkii sidaa u daawanaynay waa soo nacnay wallaahi marka waa wax lala yaabo saaxiib aniga waxaan oran lahaa ama dadka iyo waxaan ugu baaqi lahaa in dhallinyarta si un loo yeelo noloshooda
waqtigayga waxaan ku maareeyaa ugu horeyn waan shaqeeyaa ilaa lix saac lix saac wixii ka dambeeya kadib waxaan aadaa nasasho oo xaafadaydaan tagaa sagaalka ilaa sagaalka iyo barka baan misana shaqo galaa kadib waxaan imaadaa misana xaafadayda iyadoo aana ka tegeyn cibaadadii ilaahay dee inu ku faral yeelay oo inu dul saarnayd shaqada waxaanu galnaa halka saac ilaa halka saac iyo barka subaxnimo waxaanu ka baxnaa labayo tobanka duhurnimo xilligaasoo aanu salaad iyo aadno nasasho kadibna aanu familiga iyo xaafadayda aan tagno oo xilli qado ay tahay marmarka qaar waxaa jirta xilligaaga adoo action balan dhigtay oo jadwal degsaday wakhtigaaga inay kugu timaado shaqo kadis ah ama arrimo family oo kadis ah ama ballan ama ma garanaysaa qof aa asxaab tihiin way jirtaa marka caqabada noocaas oo ka hor yimaada wakhtiyada qaar aanu action balanka u degsanay baanu qaar uga soo qaadnaa si aanu isugu dheelitirno waxyaaba saa usii weyn horta naguma aysan imaan laakiin waxaa ka mid ah arrimo family iska dhaca oo kale shilkadiisa oo kale oo dhaca oo kale meel adiga lagaaga baahan yahay oo aadan adigu markaa ogeyn oo kugu soo boodo kadiisa oo kale laakiin wax weyn oo hadeer dhacay oo aanu hadeer magaranaysaa ma jirto
waayahay waxaan rabaa oo kale inaan ku weydiiyo ma jiraan wakhtiyadaada inay kaaga baxaan si bilaa macna oo kale inaad meherad fadhiisato oo kale aad ka sheekayso ciyaarihii xalay oo kale oo dhacay arrimo kale oo dhallinyarnima aad ka sheekayso
su-aashaasi waa su-aal muhiim ah inta badan dhallinyaradu way u badan tahay oo taasna waxaa keenaysa baagamuudada oo dhallinyaradana soomaaliyed inta badan waxaa haysata baagamuudo waxaa jira dhallinyaro badan oo meel iska farfariista een kuwo badan oo social mediaha ku mashquulsan sida facebook whatsapp feber een imo tango dhallinyaro badan oo ku mashquulsan baa jirta laakiin een shakhsi ahaan markaan ka hadlo aniga maxamed ahaan arrintaasi waan isticmaalaa oo social media waan isticmaalaa laakiin iguma badna Een, inta badan marka aanan shaqada hayn waxaan la qaataa qoyskayga familigayga aan la qaataa Een, inta badanna waan cibaadaystaa marmarka qaar marka aanan haysan een, shaqo oo sida nasashada aan ku jiro oo kale laakiin qoyskaygaan waqtiga u badan oo aan fasaxay la qaataa iyo carruurtayda waqtigayga een, inta een, waxaan ku maareeyaa subaxdii waxaan soo kacaa lixda subaxnimo lixda subaxnimo ilaa iyo toddobada waxaan bartaa inta ka dambaysa casarka iyo habeenkiina inta badan internetka aan isticmaalaa facebooka whatsappka feebarka iyo youtubea maxaa kala kulantaa marka inta badan facebooka iyo whatsappka iyo een, waa loo faftagaa ragga iyo dumarkaba dhalinyarada marka leeyahay gruubyo haddii la geli lahaa haddii commenti sawir lasoo dhigay leg waayahay e, intaas waqtiga intaa ba- e, ku bixin lahayd soo ma habboonaan lahayn inaad e, waxyaabo kale ka fakado horumarka dalka iyo e, arrimo kale maayde markii dhalinyaro la yahay hadeer oo kale dhalinyarada badanaa kumaba jirtoba taasi boqolkiiba sagaashan internetkaasa la gelaya halkaasaa laga een, xiriiraya Xa- saaxiibayaa laga yeelanaya saaxiiba aadan garanayn xataa wejiyadooda iyo meelay joogaan toona waayahay saameynta kugu yeelatay marka intaas saameyn aad u weyn wallaahi asxaab badan aan ku leeyahay oo ay been beenta ugu horeysa nin oday oo sa- waxaa laga yaabaa inuu yahay ragga lixdan jir toddobaatan jir oo sawir wiil yaroo labaatan jir kuu soo diraya adna labaatan jir ahaan ku shukaansanaysa hadhow markaa aragtin oday uu kugu noqonayo oo kale marka marna ma kugu dhacdo ha waxaan rabaa kale ayaan ku weydiiyo e, marka laga yimaado e, waqtiyadaada oo social mediaha ama internetka ku bixiso e, waqtiyo kale oo kuu maareysan oo siyaabo kale aad e, u maareyso ma jiraan waqtiyadaada maya inta badan waxaad siisaa whatsappka iyo facebook ha ugu badnaan internetkan ku bixiyaa Eh, yuusuf haddaan waqtigayga kaaga ra- waramo anigu waxaan ku maarayaa laba waqtigayga laba waxyaabood Eh, waxaan marka hore ahay arday ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala gudaha dalka gaar ahaan boosaaso Eh, sidoo kale eh, waxaan jeclahay anigu eh, waxbarashada saxaafadda oo hadda aan wado Eh, marka laga yimaado labadaas waxyaabood waqtigayga sidoo kale waxaan ku maareeyaa ee heesaha iyo sugaanta kala dis- ee gadisan ee soomaalidu ay qaado iyo gabayada ee aadka u macaan ee soomaalidu tiriso Ee, waxaa ka mid ah ee gabay uu tiriyo ee abwaanka weyn ee jaamac kadiye iyo sidoo kale waxa aan taageeraa fanaaniinta ee xidigaha geeska aan marka laga yimaado ee waxbarashadayda kadib aan ku maareeyo iyo sidoo kale waxaan ku maareeyaa aaladaha facebook iyo ee aaladaha kala duwan ee internetka oo inta aan waxbarashada marka laga yimaado kadib aan isticmaalo yuusufo ee meesha kama maq ee kama marna ee waajibaadka ee rabbi ee sida salaada sakada iyo soonka ee dhammaantoodna ee marka aan maareeyo kadib ayaan arrimahayga gaarka oo aniga khusay oo aan usoo jeestaa Ee, sidoo kale waxaa jirta ee, dhalinyaro badan oo xilligan aan isku jiilnahay ee, waxa ay jiraan ee, marka laga yimaado waxbarashada ama goobaha ee, ay sida gaarka uga shaqeeyaan waxaa jirta meherad baa lasku soo fadhiisanayaa ee, sheeko iyo sidoo kale hebelba maanta kubad soo ciyaaray hebel waa uu jabay ee, caawa ciyaarta ee, barcelona iyo real madrid baa soo dhacaysa dhammaan intaasaa waqtiga lagu maareeyaa laakiin ee, waxbarashada marka laga yimaado sidoo kale waxaa jira dhalinyaro aan waxba baran subaxii saddex saac way soo kacaan ee, magaalada iska wareegaan ee, duhurkii guriga ku laabanayaan ee, casarkii way soo kacayaan habeenkii oo dhan baa laiska wareegayaa ilaa iyo kow iyo tobanka ilaa iyo toddobada ee, fe- habeennimo hadha waa la seexanayaa Ee, marka dhalinyaradii intaasoo dhan waxa u keenaysa shaqa la-aan baxsan oo ka jirta gudaha dalka Ee, waxaa jirta ballanqaadyo hore ee madaxda u sameeyeen ee, in ee, shaqo abuur loo sameyn doono dhalinyaradaasi Ee, shaqo abuurka dhalinyarada loo sameynayay ee, runtii ma ahayn ee, mid sii socday waxa uu ahaa mid afgoon laga yidhaahday dhalinyaradii haddeer ee, qaarkood ee, waxa ay ku tahri inay tahriibaan ayay sababtay oo wadamada shisheeye ay aadaan Ee, waxaa keenaysa arrintaasoo dhan waa shaqo la-aanta ka jirta gudaha dalka Ee, haddii shaqo loo sameyn lahaa dhallinyaradaasoo idil ee, waxaa jiri lahayd inay shaqaystaan ee, wakhtigoodana ay camal la-aanta hadda u beeldareenayaan ee camal sameeyaan Ee, runtii anigu waxaa is dhihi karaa ee, hadda marka laga yimaado ee, soomaaliya dhallinyaradii taariibta xataa qaarkood wadamada way iska fadhiyaan shaqo la-aan darteed marka madaxdeeda ee puntland iyo soomaaliyaba waxaan ku- kula talan lahaa inay dhallinyaradu shaqo abuur u sameeyaan ee dhallinyaraduna shaqaystaan ee waa talo aniga ah dhankayga ah aniguna ee, waxaa hadda ku tashanayaa haddii rabbi ii saamuxayna waxbarashadeeda dhameeyo ee, insha allah inaan shaqaysto waayahay eh, dhegeystayaal sidoo kale waxaa la kulmay eh, cabdiweli maxamed oo isaga eh, ka mid ah eh, dhallinyarada ku sugan magaalada boosaaso isla markaana ka yimi eh, deegaanada eh, fogfog ee puntland Eh, kusoo dhawow cabdiweli in aad baa u mahadsantahay yuusufow ee aniga n run ahaantii ee waxaa ahay nin dhallinyaraha ardaya ee waxbarta n xilli walba ee nolosha qofka biniaadanka waxuu ku maareeya laakiin aniga ee saddex waxyaabood baa ugu muhiimsan waxaan nolosheeda ku maareeyo inaan ee xilli waxbarto ee ciyaaraha oo aan xilliyada qaar daawado sidoo kaleeto waxa aan ku maareeya aflaanta hindiga iyagana ee aad baa u xiiseeya oo xilliyada qaar waa daawadaa oo n anuu isku dhaafsiinaya ee waktiga lagu jiro oo aanaan xilligan mid wanaagsan iskoolkii markaa ka timaado eh, kuma saamaxayso maantao dhan inaa eh, mashquul iska ahaato ama eh, wax qabato eh, dadkii camal lama hayo marka inaa waktigaagii waxuun ku maarayso filmaanta hindiga iska daawada habeenkay ciyaara jiraaniin en, oo horyaalka premier league haddii aan lahayd la liga haddii aan lahayd ama bundesliga oo kaleeto in aad baa u daawadaa kuwa oo eh, aad baa ula socdaa En, sidoo kaleetona waxaa en, inta badan daawadaa filmaanta hindiga kuwooda ee aadka loo xiiseeyo oo ay ka mid yihiin salmaan khan oo kaleeto filmaantiisa aad baa u daawadaa sidoo kaleto shaarukh khan aan taageero karina kabuur en, adigu dad badan oo en, bollywoodka iyo weliba ee kuwa kaleeto oo iyaguna hollywoodka ah labadaba en, aad baan filmaantood u daawadaa waqti badanna waa ku bixiyaa oo ee, kolleyba en, waxaan is leeyahay haddii aad en, weliba waxbarashadan dhammaysato oo en, waqti badan baa u heli doontaa inaa en, sii daawato aad baa u jeclay kolleyba waa wax dadku waa kala hami qof walba waxbuu xiiseeyaa Eh, sidoo kaleeto aniga en, maadaama aan ahay nin soomaaliyeed en, waxaan aad u xiiseeyaa xilliyada qaar inaan daawado eh, heesaha dalka oo kaleeto amaba en, heesihii wadaniga ahaa oo xilligii horeto ay qaadi jireen fanaaniintii en, qaranka haddii ahaan lahayn waa beri iyo kuwii kaleba En, aad baan u xiiseeyaa kuwaas oo qaraamiga eh, hadday u t v ahaan lahayd ama meelo kale aad baa uga raadiyaa yuusufow eh, sidoo kaleeto halkan aynu joogno sida aragto waxaa kusugan dhalinyaro tiro badan Eh, yuusufow en, xilliyada qaar haddii aan fiiriyo degmada buraan ee gobolka highland oo aan ka imid en, xilli dhoweyd run ahaantii dhallinyaradu ee xilliyada qaar maadaama aysan shaqo ahayn waalidka lacag bay kasoo qaadanayaan meeradahay fadhiisanayaan iyagoona daawanaya islamarkaana ciyaara daawanaya amaba iska sheekeynaya inta badanna ma aha waxa ay ka hadlayaan qaarkood waxyaabaha dalka soomaaliya laakiin waxaa laga hadlayaa en, caawa waxaa dhacay kulan xiisa badan en, meel heblaayo ka dhacay hebel baa taariibay oo jarmal buu galay mid kaleta ee isna sweden jooga en, waxyaabo kala duwan oo dhallinyaradu ku hamiyaaniin oo taariibka la xiriirta
aad iyo aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha v o eda ee magaalada boosaaso oo barnaamijka dhallinyarada waa madasha dhallinyarada halkaasi noogu soo diyaariyey welina waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga malisa magaalada washington jamal maxaa inoo xiga bal aynu ka nasanno dhinacaas iyo sheekooyinkaas dhallinyarada aanu soo qabto heestan talantaaliga ah cabduqaadir jubba iyo khadra daahir racige
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduun aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii haddii haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaa xaggeen talo kaga hagaaga haddii arinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaag
hadal waalid ma diidi karo habaar adag buu dhalaa hadal waalid ma diidi karo heestaasi habaar hadal waalid iyo fanaaniinta jubba iyo khadra haddaan intaasi kaga gudubno haatana dhinacii isboortska waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan oo istuudiyaha igu heliya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aynu ku horreyno horyaalada qaaradda yurub qaarkood ee la ciyaari doono dalka talyaaniga horyaalka ayaa kooxuhu waxay isku arki doonaan maanta waxaa wada ciyaari doona naadiyada karbi iyo danese fiorentina ayaa martigelin doonta naadiga s lazio ac milan iyo s roma ayaa kulan aad loo wada sugayo waxa uu ku dhex miri doona gegada olombico stadium ee magaalada roma maalinta britana waxaa sidoo kale kooxuhu ay isku arki doonaan naadiga horyaalka hogaaminaysa inter milan ayaa la ciyaari doonta naadiga sasolo oo gegada sansiro stadium ayay ku wada ciyaari doonaan genowa ayaa u socdaali doonta naadiga atlanta kieva verona ayaa sidoo kale la ballansan naadiga bologna fersonin ayaa waxa ay martigelin doonta naadiga ss napoli balermo iyo hellas verona ayaa fooda isdari doona torino iyo emboli ayaa ballansan zambadoria ayaa waxa ay la ciyaari doonta naadiga yuventus waxaana haddii dhegaystayaal aan idin dulmaro kooxuhu ay u kala horeeyaan inta milan oo siddeed iyo toban kulan ay ciyaarto waxay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood fiorentina ayaa kulmo intaa la eg oo ay ciyaarto waxay leedahay soddon iyo siddeed dhibcood napoli ayaa dhibco intaasi la eg iska leh oo soddon iyo siddeed leh yuventus ayaa leh lix iyo soddon roma ayaa iska leh soddon iyo saddex dhibcood fersonin carbi iyo hellas verona ayaa waxa ay ku jiraan heerka ugu hooseeya ee loogu gudbo serie b-da horyaalka dalka talyaaniga haddii sidan ay ku sii jiraan waxaa laga yaabaa inay markaasi noqdaan kooxaha sanadka dambe ka ciyaari doona zere b haddii dhegaystayaal aynu eegnana dhanka iyo dalka sbain waxaa la ciyaari doona kulamo xiiso badan naadiga kubadda cagta barcelona ayaa gegadeeda waxa ay kamnuu ku martigelin doonta granada naadiga khitavi iyo real batis ayaa ballansan atletico bilbao ayaa u socdaali doonta naadiga sevilla real madrid iyo tababarahooda cusub zinadin zidan ayaa rajaynaya inay guul ka gaaraan kulanka ugu horeeya oo macalin zinadin zidan uu hogaaminayo naadiga real madrid kadib markii toddobaadkii laga soo gudbay shaqadii laga ceeriyey rava benetes waxaana naadiga real madrid ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga deportivo la caronya rayo vayacano ayaa u socdaali doonta naadiga levente beri waxaa sidoo kale ciyaari doona valreal iyo sporting giron real sociedad ayaa la ballansan naadiga valencia macalin gary neville oo kulankiisi ugu horreeyey dhowaan badiyey ayaa sidoo kale rajaynaya in horyaalka sidoo kale uu badiyo kadib markii kooba dalarey ay naadiga kubadda cagta valencia guul gaartay isbanyol ayaa la ciyaari doonta naadiga eber naadiga las balmas ayaa waxa ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga malaga saltavigo ayaa kulan xiiso badan waxa ay la yeelan doontaa naadiga atletico madrid oo horyaalka hadda hogaaminaysa waxaana tababare diogo simoni uu rajaynaya in guusha naadiga kubadda cagta atletico madrid uu sii wado oo horyaalka hadda hoggaankooda ay hayaan ay sii xoojistaan oo meesha ay sii joogaan waxaana kooxuhu ay u kala horeeyeen sida tan naadiga atletico madrid oo ciyaartay siddeed iyo toban kulan waxay leedahay kow iyo afartan dhibcood barcelona oo toddobiyo toban kulan ciyaartay kulanna baaqi u ah ayaa waxa ay leedahay soddon iyo sagaal dhibcood real madrid ayaa siddeed iyo toban kulan oo ciyaartay waxay leedahay soddon iyo toddoba dhibcood valreal ayaa iska leh lix iyo soddon dhibcood saltavigo ayaa leh kow iyo soddon dhibcood atletico bilbao ayaa labaatan iyo siddeed dhibcood iska leh waxaa qaybta hoose ku jira oo heerka labaad inay aadaan looga baqanaya naadiyada sporting giron rayo vayacano iyo levente dhankayo waddanka ingiriiska ayaa kulamo aan la ciyaari doonin maalinta sabtida ama xadda hase yeeshee kulamada ugu soo horeeyo labayo tobanka january la ciyaari doona ayaa waxay kooxuhu isku arki doonaan naadiga westham ayaa la ciyaari doonta naadiga bernmouth oo ay marti u noqon doonto astonvilla iyo crystal palace ayaa ballansan naadiga manchester united ayaa u socdaali doonta naadiga newcastle united oo ay marti u noqon doonto dhegaystayaal xubinta ciyaarahana toddobaadkan waa naga intaa
aad iyo aad umahadsanya jamaal axmed cusmaan oo xubintaasi ciyaarahayna la socodsiinayey waxaanay gebagabo u ahayd barnaamijkii dhallinyarada maanta inta haddii la idhaahdo afarta galabna maanta dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdiye jamaal oo idinla sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.